Dad badan oo Soomaali ah ayaa ku xayiran garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya tan iyo wixii ka dambeeyay shaqo joojinta ay sameeyeen diyaaradaha duulimaadyada ee magaalada Muqdisho waxaa isa soo taraya dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka Soomaalida ah ee isugu jira kuwa ka duuli jiray iyo kuwa ka soo degi lahaa garoonka caasimadda dad badan oo Soomaali ah ayaa waxa ay ku xaniban yihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi kadib markii ay waayeen diyaarado ay raacaan dadkan ayaa waxaa saameyn ku yeeshay shaqo joojinta ay sameeyeen diyaaradaha duulimaadyada ee magaalada Muqdisho waxaana dadkan oo ay ku jiraan bukaanno iminka haysta xaalado adag